سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم درسigeenani waa dersigii lix iyo tobnaad ee suuraة الbaqرة darsigeennani waxa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobi iyo siddeetanaad kana mid ah suuratu lbaqara rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu aayaadkan darsigeenna inoogu caddaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nimankii bani israa'iil kitaabkii uu siiyey ee qiimiga badnaa ee towraad ahaa iyo rusushii tirada badnayd ee ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba uu u dirayey ummaddaasi si ay u baraarujiyaan iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dabadiristii uu ka dabadiray kitaabkii towraad kitaab kale oo weyn kitaabkii alinjiil uuguna dhiibay nebiyullaahi ciisa calayhi assalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyy waxaasoo xaqoo ku kulmay iftiimintaa weynee loo iftiimiyey xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala kutubtaa uu u keenay rusushaa uu u diray waxaasoo dhani waxba umay tarin nimankii bani israa'iil dabciga kakan ee qallafsan lahaa ilaahay kutubtiisaasi waxba umay qaban rasuulku markuu u yimaado way sugayeen hadduu rasuulkaasi ula yimaado wax iyagu ay rabaan naftooda raalli gelinaya waxay leeyihin fa ahlan wasahlan way ka aqbalayaan hadduu rasuulkaasi xaq la yimaada ilaahay xaggiisa uu kala yimid iyaguna ay waa hore ka tegeenna waxay leeyihin maya kani lanama tuso amaba shaqaba iskuma lihin ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan arrintaas ayuu ku caddayn doonaa waxaa weliba lagu caddayn doonaa nimankaa kutubtoodii loogu taag waayey nebi maxamed calayhi afdalu asalaatu wa atamu tasliim markuu yimidna habkay ula dhaqmeen siduu warkoodii noqday miyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ina qiimeeyeen oy xaqii xaqnimo u arkeen oy dhegaysteen mise way ku gacmo saydheen taana ilaahi subxaanahu wa tacaala way noogu caddayn doonaa qaala tacaala rabbi wuxuu leeyahi subxaana walaqad waxaa dhaba aataynaa inaan siinay muusaa nebiyullaahi muuse alkitaaba kitaab baan siinay buli rabbi subxaanah wa tacaala kitaabkii towraad ayaan siinay walaqad waxaa dhaba aataynaa inaan siinay muusaa nebiyullaahi muuse alkitaaba kitaabkii towraad baan siinay waqafaynaa waxaan raacinay oon ka dabageynay min bacdihi nebi muuse intii aanu u dirnay dabadeed birusul rusul baanu ka dabageynay buli rabbi subxaanah wa tacaala waxaa waddadii uu maray ka daba maray oo diinkii xambaaray rusul kale buu ley rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan ogsoonnahay nimankii bani israa'iil kitaabkan towraad inay ambiye ciidda ka fara badani uu kitaabu ahaa ay ku dhaqmeeyeen hadday tahay zakariya hadday tahay yaxya ambiyadii oo dhan waxay dhammaantood xambaarsanaayeen amba rusushii bani israa'iilee badnayd waxay xambaarsanaayeen kitaabkan towraad rabbi wuxuu leeya waqafaynaa waxaan raacsiinay oon ka dabageynay min bacdihi nebiyullaahi muuse bacdigii birusulin rusul ergey fara badan oonu dirnay wa aataynaa waxaan siinay ciisaa ciisii ibna maryama ina maryama ahaa albayinaati xujooyin cadcad baan siinay buli rabbi subxaanah wa tacaala wa aataynaa waxaan siinay ciisaa ciisii ibna maryama ina maryama ahaa eenu u dirnay albayinaat xujooyin cadcad baan siinay buli rabbi subxaanah wa tacaala mucjisooyin waadixaadoo cadcad baan siinay waa maxay waxaanu siinay inuu meydka dhinta inuu soo nooleeyo waxaanu siinay ibra alakmah ninka xanuun ku dhasha indhala-aan ku dhasha inuu indhaha gacanta u mariyo oo u dilaaciyo waxaanu siinay ibra al abras ninka baraska qaba ee xanuun dhib badan qaba inuu jidhka u masaxo oo markaas ilaahay uu bogsiiyo waxaanu siinay mucjisooyin cadcad inuu waxa qeybkee maqan qaarkii ka waramo kuwa ilaah ugu talagalay say cuntaday kaydsanayaan iyo wax la mid ah rabbi wuxuu leeya wa ayadnaahu waxaan ku xoojinay nebiyullaahi ciise biruuxi alqudus naftii dahirnayd ayaanu ku xoojinay buli rabbi subxaanah wa tacaala wa ayadnaahu waxaan ku xoojinay oon ku adkaynay oon ku taageernay nebi ciise biruuxi alqudus naftii dahirnayd oo malaaku jibriil ah ayaan ku xoojinay buli rabbi subxaanah wa tacaala biruuxi alqudus ruuxdii waxaan odhan karnaa naftii dahirnayd jibriil waxaan odhan karnaa biruuxi alqudus ruuxdii dahirnayd oo waxay noqon kartaa markaas ruuxda amba noloshu qur'aankii iyo waxyigii bay noqon kartaa kitaabkii injiil ayay noqon kartaa ilah waa kila wakadaalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina waxaan ku waxyoonay nebi allow ruux nolol amarkayaga ah hale kitaabkan qur'aanka amba waxyigan ilaahay wuxuu nooleeyaa quluubtuu nooleynaya siduu markaasi uu ruuxdu amba naftuba ay meydka u noolayso amba qofka dhinsan ay u noolayso ayuu qur'aankuna quluubta nooleynaya marka micnaha waa la odhan karaa ilaahay subxaanah wa tacaala waxaanu ku gargaarnu leeyahy biruuxi alqudus kitaabkii injiil baan ku gargaarnay laakiin waxaa mashhuur oo caana wa ayadnaahu waxaan ku xoojin oon ku taageernay biruuxi alqudusi naftii dahirnayd oo jibriil ah ayaan ku gargaarnay ayuu ilaahay subxaanah wa tacaala leeyay rabbi wuxuu leeyahy afa kulamaa indhano afa kulamaa indhano jaa'akum uu idin yimaado bani israa'iil rasuulun ergey uu idin yimaado nebi uu idin yimaado bimaa kii uu idinla yimaado laa tahwaa aanay rabin anfusakum nafihiinu istakbartum ma iswaaweynaysiinaysaan istakbartum ma iswaaweynaysiinaysaan ma qabweyni baa idin qaadaysa miyaad ka takaburaysaan ilaahay subxaanah wa tacaala hadalkiisa iyo kitaabkiisa hadduuba la yimid waxaan naftiinu rabin xaqase miyaad diidaysaan buu leh rabbi subxaanah wa tacaala afa kulamaa indhanoo jaa'akum uu idinla yimaado rasuulun rasuul bimaa kii laa tahwa aanay rabin anfusakum nafihiinu istakbartum ma iswaaweynaysiinaysaan fa fariiqan koox kadabtum ma beensateen uma beeninaysaan wa fariiqan kooxna taqtuluuna ma laynaysaan buli rabbi subxaanah wa tacaala arrinkiina iyo warkiina wuxuu noqday fa fariiqan koox kadabtum ma beeniseen wa fariiqan koox kalena taqtuluuna ma laynaysaan buli rabbi subxaanah wa tacaala oo haddii uu nebigani uu la yimaado waxaydaan laa tuxibu walaa turiiduuh waxaydaan jeclayn rabinna fa fariiqan kadabtum koox miyaad beeninaysaan wa fariiqan kooxna taqtuluuna miyaad laynaysaan buli rabbi subxaanah wa tacaala waa sidee nebiyullaahi sakariyay dileen nebiyullaahi yaxyay dileen ambiyadii kale talada badnayd bay beeniyeen waa sidan ilaahi subxaanah wa tacaala markaas markuu kadabtum yidhi waad beeniseen fa fariiqan koox kadabtum waad beeniseen wa fariiqan kooxna taqtuluuna waad dilaysaan maxaa wa fariiqan qataltum loo odhan waayey waxay ku tusaysaa in xataa ilaa iminka aanay ka suulin inay ku joogaan wixii khilaaf oo dhan inay laayaan sidii waxay ku tusi nebigeenna maxameda calayhi afdalu salaatu wa atamu tasliim ilaa markii uu joogay isku dayay inay dilaan markay aayaadkan soo degayeen wa fariiqan kooxna taqtuluuna miyaad laynaysaan waad layseen ood laynaysaan se nebi maxamedo rabtaan inaad dishaan weeye rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxay isku dayeen intaasoo jeer inay dilaan ilaahan baa ka badbaadiyey waxaynu markaas soo aragnay inay nebiga xataa intay neef u sumeeyeen ay dooneen sunta inuu ku dhinta rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ilaahay un baana badbaadshay marka ilahi subxaana watacala wuxuu leeyahy waa sidee wa qaaluu waxay idhaahdeen waa nimankii bani israa'iil wa qaaluu waxay idhaahdeen quluubunaa quluubtayada gulfun kuwo lingaxan weeye wa qaaluu waxay dhahdeen quluubunaa quluubtayadu gulfun kuwa xidhxidhan weeye waa kuwa lingaxan lafdigan gulfun mufasiriintu laba micno ayay u sheegaan micnaha koowaad waxa weeye wa quluubunaa quluubtayadu gulfun kuwa lingaxan weeye way buuxaan budh bay yihiin waxay ka buuxaan cilmi bay ka buuxaan waa awciyatulcilmi weelkii aqoontaanu nahayba marka annagu waabanu intuu weelka yagii camirnay aw cilmi iyo aqooni buuxisay ayaa lingixiina lagu dhuftay marka meel wax kale aan ka qaadqaadanaba ma haysanee cilmi inagu filan waan qabnaa cidna aqoon iyo cilmi ugama baanin annagaaba cilmi oo dhanba xambaarsan kaas waa mid ka labaad wa qaaluu waxay dhahan quluubunaa quluubtayadu qulfun kuwa xidhxidhan weeye quluubtayada qufullaha ku jaban oo waxay qufuladaasi kaga jaban yihiin waxaanad waddo oo dhan waxaanad akhriyayso iyo waxaanad sheegaysa nebi maxamedow wax marnaba aan rumaynayno oon ka aqbalayno ma aha nama gaadhayaan waxaanad waddo oo dhan marka ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy nimankan cilmina qalbigooda kama buuxo qalbigooda qufullaha ku jabanna waa iska sax ilaahay subxaanahu wa tacaala marka iyagu azaaqu zaaq allah marka iyagu iisheen ayuu ilaahayna eelay aw qalbigooda qufulla ku jabiyey tabac allah ilaahay baa lingaxayba ilaahay baa taboolay wuu malaasay si aanay xaquba uuna u gelin marka kibir iyo qooq ay joojin waayeen markaa rabbi wuxuu leeya bal eh iska daa inay quluubtoodu qufulla uuna ku jaban yihiin lacanahum allah ilaahay baa naxariistiisa ka fogeeyey bikufrihim gaalnimadooda awgeed ayuu u nacdalay bal ee lacanahum ullah ilaah baa nacdalay oo naxariistiisa ka fogeeyey bikufrihim gaalnimadooda awgeed fa qaliilan maa waxa aad u yar oo yar yu'minuuna inta ilaah rumaynayaan fa qaliilan waxa yar oo maa aad u yar yu'minuun intay iimaan yeelanayaan buli rabbi subxaanahu wa tacaala waa niman ilaahay naxariistiisa uu ka fogeeyey rabbi wuxuu leey walamaa goortii jaa'ahum u yimid kitaabun kitaab markuu u yimid kitaabkaasi oo min cindi illaah ilaah subxaanahu wa tacaala agtiisa ka yimid kitaabkaas oo musadiqun rumaynaaya limaakii macahu macooda oo kutub ah oo le waa xaq rumaynaaya le waa xaq oo rumaynaaya xaal wakaanuu ay ahaan jireen min qablu intaanu kitaabka iyo rasuulkaasi u iman yastaftixuuna kuwii ku gargaar iyo kaalmo dalba cala aladiina kuwii korkooda uga gargaar iyo kaalmo dalba kafaruu gaaloobay falamaa goortii jaa'ahum u yimid maa xaqii carafuu ay garteen kafaruu way beeniyeen bihi xaqaasi falacnatullah ilaahay nacdashiisu guudkooda ha ahaato cala alkaafiriina kuwa gaaladaa bisa maa bisa waxaa xumaaday bisamaa kii waxa ugu xumaaday bisamaa shay waxa ugu foolxumo weynaaday kii ishtarow bihi ay iibsadeen anfusahum nafooda ay u iibsadeen oo an yakfuruu inay ka gaaloobeen bimaa kii anzala allahu ilaah uu soo dejiyey waxa wax ugu bala badan oo ugu dhib badan waxay iibsadeen oo waa maxay waxay iibsadeen waa gaalnimo ayay iibsadeen rabbi wuxuu leeyahay maxaa ku cadibay baqyan xasad necbaysi an yunazila allahu ilaah inuu ku soo dejiyo ay necbaysanayaan min fadlihi deeqdiisa iyo dhaqaalayntiisa calaaman ruuxi yashaa uu doono oo min cibaadihi addoomihiisa ka mida fa baa-u way la laameen biqatabin cadho ilaahay xaggiisa kaga dhacday oo calaa qatabin cadho loogu daray dembigii horay galeen kiiskiisii lagu qaaday walilkaafiriin kuwa gaalada ah waxaa u ahaaday cadaabun cadaab cadaabkaas oo muhiin silciya oo saxariiriya aayaadku maxay tilmaamayaan si aynu aayaadka u fahanno nebigeennu caleyhi afdal asalaatu wa atamu tasliim wuxuu u yimid nimankii bani israa'iil nebigu markuu u yimid kitaabkan uu wataa inuu xaq yahay isaguna inuu xaq yahay way garanayeen maalan magaaladii madiina waxaa deganaa aws iyo khasraj aws iyo khasraj waxay ahaayeen niman dagaal ka dhexeeyo haddana markay aws iyo khasraj yuhuudda ay wada deganaayeen ay isqabtaan ee yuhuudda la dagaalamaan ee yuhuudda ka adkaadaan ayaa yuhuudda waxay odhan jireen maad naga adkaateen maanta waxaa iman doona nebigii ambiyada lagu khatimayey annaguna noqon doonaa markaasaanu rumayn doonaa oonu raaci doonaa markaasaanu sidii reer caad iyo loo galay reer samuud ayaanu idiin geli doonaa waxay odhan jireen ilaahayow naga keen nebiga ilaahu nebigii aakhiru samaanka nebigii ambiyada lagu khatimayey rabbow deg deg noogu keen si aanu kuwan u ciribtirnoon iskaga celinoon uga adkaano oo hadalkay ku allabari jireen nebigii baa yimid markii uu yimidna way ku gacmo saydheen nimankii ansaar sababaha islaamka ugu wacnaa waxaa ka mid a nimankaasi allaberigood iyo ducadooda iyo hanjabaadooda markii madiina maka la tegey xaj bay tegeen qoraysh waxay u digtay nimankii ansaar bay u digtay waxay tiri nin nebi sheeganaya oo khataraba nala jooga ee yaanu idinkala kaxayn ee iska ilaaliya waxayna nimankii ansaar waa ninkan waa ninkii laynoo sheegayey ee yahuudi inoogu hanjabaysay ee intaanay yahuudi raacin ma ka hor raacnaa si sidii aynu ugu galla innagu ay inoogu hanjabi jireen haa bay yidhaahdeen sababtii sababtii u ahayd ba inay islaamaan nimankii ansaar sababnimo u ahayd ayaabay tani ahayd marka ilaahi subxaanahu wa tacaala tii buu tilmaamaya wuxuu leeyihi walamaa goortii jaa'ahum uu u yimid kitaabun kitaab kitaabkaayo min cindi illaah ilaah agtiisa ka ahaaday waa qur-aanka kitaabkaasoo musadiqun rumaynayo waa run leh limaakii macahum iyaga macoodoo towraad iyo injiila ilaahbaa soo dejiye leh wa kaanuu waxay ahaan jireen min qablu horey intaanu rasuulkani iman yastaftixuun kuwii kaalmo weydiista ilaahay cala aladiina kuwii korkooda kafaruu gaaloobay falamaa goortii jaa'ahum uu u yimid rasuulkaasi maa qur'aankii markuu u yimid falamaa goortii jaa'ahum uu u yimid maa nebigii amba qur'aankii carafu ay garteen ay xaqnimadiisa ogaayeen kafaruu way beeniyeen bihi qur'aanka iyo nebiga falacnatullah ilaahay naxariistiisoo laga fogeeya ha ahaato cala alkaafiriin gaalada dushooda bi'samaa kiibaa wax ugu bala badan ishtaraw ay iibsadeen bihi isagaba anfusahum nafahooda ay u iibsadeen oo ah an yakfuruu inay ka gaaloobeen bimaa kii ansala allahu ilaah uu soo dejiyey maxay uga gaaloobeen baqyan xasad iyo nacayb an yunazila allahu ilaah inuu ku soo dejiyo min fadlihi dhaqaalayntiisa iyo deeqdiisa calaa man axadkii yashaa uu doono oo min cibaadihii addoomihiisa ka mida ilaahay nebi maxamed inuu doortay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu nebinimadii u doortay oo nebigaasina uu bani israa'iil noqon waayey awgeed xasad ay la qabaan awgeed ayaa keentay inay ilaahay xaqiisii oo dhanba ku diidaan fabaa-uu waxay la noqdeen nimankani biqadabin cadho ilaahay xaggiisa kaga dhacday oo ah maxay beenintan ay beeniyeen nebi maxamed cadhadaasoo calaa qadabin cadho kale lagu dhababay amba la duldhigay oo ah dayicaadii ay markii hore dayaceen kitaabkoodii towraad iyo injiil ahaa walilkaafiriina gaaladana waxaa u ahaatay cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiin silciya oo saxariiriya oo dulli u saaxiib ah ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa waxaan ka fahmaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo tilmaamayo inaan qofku mu'min noqonayn si nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay uli laa yu'minu axadukum midkiin iimaan yeelan maayo dhab ah xataa yakuun hawaa ilaa inta naftiisu waxay doontaa ay la jirayso amba tabican mid raacsana ay u noqon limaa ji'tu bihi wixii aan la imid marka nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh hadduu leeyahay iimaanku dhab idinka noqon maayo ilaa naftiinuba ay ogolaanayso ay jeclaanayso wixii aan la imid oo xaq ah ilaahayna subxaanahu watacala wuxuu leeyahy nimankii bani israa'iil iyagana taabaa laga waayey oo mar kastuu kitaab u yimaado inta aan hawadooda iyo maankooda waafaqayn ayay ka tegayeen ay ku gacmasaydhayeen وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته